waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com xaiijinqoyska boshra waxay xirxiranayeen boorsooyinkooda iyagoo ku sii jeeda dalka masar kadib markii dowladda austreeliya ay diiday codsigoodii qaxootinimo ashraaf bosra xaaskiisa amani iyo saddex gabdhood oo ay dhaleen maria mira iyo monica waxay austreeliya yimaadeen afar sano ka hor iyagoo ka soo baxsaday rabshadaha aan kala go-a lahayn ee loogaga soo horjeedo qudbiyiinta dalka masar maria oo ah tan gabdhaha ugu weyn ayaa sheegtay inay ammaan fiican ku dareemayso austreeliya waxaan dareemayaa markaan shaqada u socdoo kale inaan cidna ii hanjabin oo ii cagajuglayn oo cidna waxba aysan igu odhan oo si ammaan ah aan gurigayga ugu soo noqdo qoyskan ayaa bishii maarsa loo sheegay inay austreeliya isaga baxaan ka hor dhammaadka bisha juun amani boshra oo ah hooyada ayaa sheegtay inay ahayd arrin ku adag qoyskooda inay aqbalaan oo ay dib ugu noqdaan dalka masar waxaa ku gelaysaa rajo kadibna rajo la-aan sidee ammaan ugu heli karnaa gabdhaheenna mas-uuliyad ayaa naga saaran waana sababtaastaan austreeliya u joogno laakiin weeraro si isdabajooga loogu qaaday masiixiyiinta masar ayay dowladda federaalka austreeliya hadda sheegtay inay dib u eegayso codsiyadooda qaxootinimo kaaliyaha wasiirka socdaalka alex howk ayaa sheegay in qoyska boshra iyo dhammaan masiixiyiinta qudbiyiinta ee masaafurinta sugayay in kaysaskooda hadda dib loo qiimayn doono waxaan garowsannay in xaaladda deg dega ee lagu soo rogay masar ay hadda tahay mid aad u weyn marka qudbiyiinta dibadda dalka ka jooga waxay u baahan yihiin in codsiyadooda dib loo eego dabcanna ma doonayno inaan dadka ku celinno goob ama dal dhibaato ay kala kulmayaan john nuur oo ka tirsan kiniisadda qudbiyiinta ee sydney ayaa sheegay in jaaliyaddu soo dhoweynayso hadalka dowladda ka soo yeeray waa tallaabo fiican in dowladdan ay haddana maqashay oo ay nala shaqaynayso haddaanu nahay jaaliyadda qudbiyiinta oo ah dad laga tiro badan yahay oo masiixiyiina oo masar degan qoyska boshra ayaa arrintan ay dhiiro gelisay iyagoo sheegay inay mustaqbalkooda austreeliya hadda uga jeedaan labada gabdhood ee waaweyn ayaa sii wadanaya waxbarashadooda iyagoo kala bartay injineering iyo weliba dhakhtarka ilkaha halka tan yari ay doonayso inay u shaqayso booliska federaalka ee austreeliya qoyskan ayaa ka mid a in ka badan labaatan qudbiyiina oo masar lagu celin lahaa wasiirka socdaalka peter dutton ayaa sheegay in austreeliya lagu yaqaano inay qaxootinimo siiso koox diimeedyada laga tirada badan yahay sida qudbiyiinta oo toban boqolkiiba ka ah sagaashanka milyan ee shacabka masar laakiin wuxuu sheegay in kaysaska qaarkood shaki ku jiro labiiyo tobankii bilood oo ay u dambeeyey waxaanu ogolaanay oo sharci siinay toddobaatan qof oo masar ka yimid oo ka soo jeeda qudbiyiinta masiixiyiinta ah afartii sano ama shantii sano ee u dambeysayna tiradaas waxay ahayd ilaa lix boqol marka sharci waanu siinaa laakiin waxaa jira kaysas shaki ku jiro umana ogolaano inay dadku waddankan degaan haddii uu jiro walaac ku aadan xaqiijinta codsigooda qoyska boshra ayaa sheegtay inaan loo sheegin sababta loo diiday codsigooda oo aan ka ahayn in lagu yiri shuruudihii wasiirka maadan soo buuxin aabbaha qoyskan ashraf boshra ayaa sheegay inuusan weli hadal ka maqlin dowladda sidii loogu dhawaaqay in kaysaskooda dib loo eegi doono weli walwal ayaa igu jira oo waan ka walaacsanahay warkan sababtoo ah weli noolooma xaqiijin in nala ogolaanaya iyo in kale marka waxaan rajaynaynaa in go-aan sida ugu dhaqsaha badan loo gaaro waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s ccu xariijin soomaali